marka afarta ugu afar weeyaan hadda arrinta la iska sugaayo waa lixaad toddobaad sideedaad iyo sagaalaad cutubyadaas weeyaan oo kulligooda ku saabsan qaabka dhismaha dowladda waxaa weeyaan qaabka magaciisii golaha shacabka muxuu isu yani baarlamaanka federaalka kan xiga waxaa weeyaan awoodaha iyo nidaamka madaxweynaha ama madaxweynaha nooca aan rabno muxuu noqon karaa ma madaxweyne oo hab maamuuseed baan rabnaa ma madaxweyne oo barlamaani oo laakiin awood fulineedna baan rabnaa ma madaxweyne dadka toos u dooranaya maan rabnaa yacni noocyo badan ayaa loo soo bandhigi doonaa dadweynaha iyo iyo dadka dhan inay maarata ka wada hadlaan kan kale wuxuu noqonayaa nidaamka oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisii midka xiga wuxuu noqonayaa nidaamka garsoorka loo habeynayo garsoorka yani dhismaha maxkamadaha iyo say kala noqdaan waa afartaasi afartaada maqan hadaayaana ballanqahadayaana sheegay waxaanu ballanqaadaynaa ilaa bishan iyo tobankeeda oo maajo inay soo dhammaystiraan gudiyadii oo ay marata soo jeedimay keenayaan wax kale maaha iyagoo soo jeedimo wax oo dhamma kama dambays a ma aha waxaa loo bandhigayaa dadka oo dadweynaha iyo hay-adaha kale oo nagu nagu nagu shuqulka leh